asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena murtada maanta xubinteena murtada maantana waxaa alaaba halkan kasoo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteena murtada maanta aan dhinacyada badan ka eegi jirnay innaga oo ku salaynayna dhaqankii afkii hiddihii soo jireenka ahaa iyo ku dhaqashadii ummadda soomaaliyeed haddii ay tahay dhankii maalista ama ay tahay dhankii meesiga xoolaha la shafeecsado kuwaasoo ahaa kuwo inoogu jiray meel muhiim ah ayna ahaayeen kuwii aynu ubadka iyo awlaadda iyo aqalka oorida iyo maaragtay agagaska guudba intaba ku maamulan jirnay waana xubinteeni murtida maanta oo dhinac walba waxay naga tusaalayn jirtay iyada oo marba dhinac inooga keenaysa qayb hor leh oo khusaysa waxyaalihii innaga goonida inoo ahaa waana xubinteeni murtida maanta oo aan dhihi karno waa mid aan duqoobin gaboobin aan haddii eebeyd mahay caajisin yaraanin taasoo ah midda maanta ama xubintii shalay xubintii daraad iyo tii ka horreysay intaba waana xubinta maanta waa xubinta beri waana xubinta beri dambe haddii eebba idmo xubintaas iyada ah oo aynu ku jaangoynay mahmaahyaheenii abka soo gaarhka ahaa ee asalka ahaa ayaynu halkan ku wadaagnaa innaga oo ah bahweynta murtida ee idaacadda oo isku duuban mideenan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa si aad u ogtihiinba dhegaystayaal waxaa jiray waayadii hore waxyaalo fara badan oo soomaalidu ay aada iyo aad difaac ugaga jirtay waxaa ka mid ah waxyaalihii loo yaqaanay cawrarka waxaa ka mid ah waxyaalihii loo yaqaanay carabka waxaa ka mid ahaa waxyaalihii loo yaqaanay howlaha noocaasa haweeney marka da-a oo da-da waa yeeshay ka mid ah ee la dhaho sariirtay ku urursatay oo waayeela oo indhala laakiin dhaguhu ay u fayow yihiin dhagaheedana si fiican wax uga maqasha ayaa waxa ay maqashay hal la lisaayo hashaasoo laba wiil ay toobkaha ku duwayaan labadaa wiil oo ah kuwo si fiican u kara sida geela loo liso labada wiil waxay ahaayeen laba wiil oo labaduba yaqaana habka geela loo duugo ilaan haddii eebaid mahayo waa kii gabay cajiiba uu ahaa geela markuu dareersan yahay laba nin duugtaaye wax kaloo la darandooriyaa damac ma yeeshaane wax kaloo la darandooriyaa damac ma yeeshaanadaas ayay ka soo qaadeen haddii eebayd mahayo labadaa nin laba ninoo waxay ahaayeen si aada u yaqaana sida geela loo liso iyagoo lismihii geela sidaa u wada oo lisahaya ayaa hashii ay lahayd maamadan indhabeeshay ayay maqashay hasha marka waxaa ka yeedhaysa haw haw haw haw haw haw haw labadii caanood baa isdaba marahaya marka waxay leeyihiin haw haw haw haw haw markaase waxay tidhi maamadii indhaha la-ayd baa tidhi war hasha hawhawle yaale si tanaaga ah ayay u tidhi hasha hawhawle yaale markaasaa la yidhi waa hashaadii ayey hasha hawhawle sayte alla mata shiriq shiriq leh way bedeshay hadalkii awal hore hawhaw bay tidhi markii la yidhi hash waa hashaadii ayay si carabkeedi iyo cawrarkeedu uusan ugu dhicin ama indhuhu ayna u raacin ayay bedeshay markaase waxay tidhi mata shiriq shiriq leh u fiirsayaa markii hore waxay tidhi war hasha hawhawle yaale markaasaa la yidhi ayey waa hashaadii say tidhi ma midda shiriq shiriq leh ayay durba u bedeshay taasoo ina tusinaysa inay tahay islaan cajiiba oo hasheeda uga baqaysa cawrarka iyo waxyaalaha lamidka taqaanana sida hadalka durba loo bedelo walow waayahan dambe soomaalida ay ka dhammaatay hadalka kala bedelistiisii iyo meeldhigistiisii taasoo ah mid ka mid ah ilbaxnimada afka hooyo iyo laandheerinimadiisa mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta waxaa la yeedhe ilko iyo iyo runba waa la caddeeyaa ama run iyo ilkaba waa la caddeeyaa